kadib markii xalayta uu xilka madaxweynaha soomaaliya ku guulaystay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa gobollada dalka soomaaliya ka soconayay dabaaldegyo ay shacabka soomaaliyeed u dirayaan madaxweynaha cusub iyo isbeddelka ka dhashay dalka soomaaliya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa xalay ilaa iyo saaka ka soconaya isu soo baxyo lagu taageeraya madaxweynaha cusub oo ay samaynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo qaar ka mid a shacabka isugu soo baxay maanta waddooyinka magaalada gaalkacyo oo raadiyo dal jir la hadl ayaa ka hadlay taageerada ay u dirayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cali beriye cumar oo ganacsatada westigeed ka mid a gaar ahaan magaalada gaalkacyo aad iyo aad baan ugu farxsanahay doorashada la doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa fariintaan u diraya waxay tahay inuu gobolka mudug uu ka bilaabaa waxqabadka gaar ahaan magaalada gaalkacyo ciidda dadka walaalaha ee kala dhex taala inuu naga qaado ganacsigu noo furmo dadka nabadda ka wada shaqeeyo fariintaan u diraya intaas weeye
bismillahi raxmaan raxiim horta ana magacaaga waxaa la dhahaa axmed galayax ku nool magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca garsoor ee magaalada xaafaddii qorbeyon ka dhici jiray waxaa kan la yidhahda madaxweynahan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo aragti ahaanteed horta kii waddanku u baahnaa inuu yahay waxaa kan la yidhaahdo in badan dadka soomaaliyeed ay ku haminayeen ku fakerayeen in mar uun ku soo bixi doono isagan aad baan ugu hambalyaynaya maanta kursiga uu ku guulaystay iyo xilka weyn ee maanta oo calami saaray insha allah fariintaan u diraya madaxweynaha waxay tahay in dhammaan oo horta waxaa kan la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed uu cadaalad ku maamulo waxaa kan la yidhaahdo inuusan jeclaysi iyo waxaas u ka fogaado waxaan kaloo u dirayaa in waxaa kan yidhaahdo waxaan u dirayaa inuu xilka ummadda soomaaliyeed u dhibatay si cadaalada ugu maamulo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa baarin xasan xaashi waxaan ku noolahay maamul goboleedka puntland waxaan u hambalyeynayaa dowladda cusub farmaajo waan u hambalyeynayaa hambalyo hambalyaan leeyahay soomaaliya oo dhan guul baa u soo hoyatay gaar ahaan waxaan usii hambalyeynayaa xasan sheekh maxamuud sida wanaagsan uu maaragtay xilka ugu hambalyeeyey soomaaliya oo dhan asagana hambalyaan leenahay meesha uu masiirka u gaarsiiyey waxaanse usii hambalyeynayaa golaha shacabka
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga magacayga waa maariya cabdiqaadir bootaan ku nool gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo gaar ahaan suuqa weyn ee haywestigey degan taageerada waxaan aada u taageersanahay madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo aada iyo aad baan u taageersanaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida wanaagsan ee habsamida leh oo u wareejiyey xilka oo u tanaasulay oo ugu mahadceliyey madaxweynaha hadda cusub waxaan rajaynayaa wada shaqayn fiican inay ka dhex marto insha allah waxaan khayr u rajaynayaa iyo guul iyo shaqo wanaagsan iyo isku fur soomaaliya oo dhan oo isku furanta isku xiranta gobolada degmooyinka maamul goboleedada dowladda soomaaliya inay noqoto soomaaliyada hore ee la yaqaanay inay soo laabato baan ilaahay ka rajaynayaa soomaaliya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbaahinta dhan aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaanteed suxufiyaasha warbaahinta dhammaantood waa salaamayaa dadka islaamka walaalahaya kulligood waa salaamayaa waabaa noo beriyey waxa weeye waxuu isbeddel fiican oo aanu aad ugu faraxnay ayaanu helay soomaaliya dhammaanteed haddaanu nahay aad baanu ugu qanacsannahay aad baanu ugu faraxsannahay isbeddelka weyn oo soomaaliya u soo hoyday ilaahayna waxaanu u baryaynaa oo rabbigay aanu ka baryaynaa inaannu waxsan iyo wanaag iyo soomaalinimo iyo dawladnimo iyo cadaalad aanu helno baannu ilaahay ka baryaynaa isbeddel wanaagsan oo sharaf leh oo soomaaliya u soo hoyday allaha nooga dhigo xaqa iyo diinta iyo sharciga islaamnimada mid ku qabta allaha nooga dhigo ilaahay waxaannu ka baryaynaa in ma cadaalad aannu ka helno soomaaliya dhammaanteed walaala isweheshaday in ilaahay naga dhigo adduun weynaha noo yimidna ilaahay inuu naga saaro baanu ilaahay ka baryaynaa
barlamaanka oo sharaf guul guul waan soo hoyiyey baanu salaamaynaa dhammaantood soomaaliya meelay joogtaba salaan baanu u diraynaa bismillaahi raxmaan raxiim baanu leenahay waxaana waaga bariyey oo noo bariyey oo iftiinka ah oo maanta waabaa noo baryey waxaanu shan iyo labaatan sano baanu waxaanu ku jirnay mugdi mugdigii baanu ka soo baxnay jeelkii baanu ka baxnay dhiiggii baanu naga aan, eh, na- na- dhulkii iyo ciiddii baa isqabsatay dhiiggii roobkii baa ilaahay kala xishooday xitaa inuu u diiyo waxaanu doonaynaa isbeddel baanu soo dhowow baanu leenahay madaxweyne walaalayaal waxaanu u hambalyaynaynaa soomaaliya oo dhan dibad iyo daakhil baanu u hambalyaynaynaa madaxweynaha la doortay baanu u ducaynaynaa xilka uu qaaday allah ugu garab galo allah ugu kaalmeeyo allah ku garab galo barlamaanka la doortay ee sharafta leh allaha guuleeyo allaha guuleeyo dalkeenna u shaqeeya dadkeenna u shaqeeya gaalada inaga saara gaalada inaga saara dalkeenna inaga u madax bannaan soomaaliya waxaa loo yiqiindhay libaaxa afrika dhanka kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cali yuusuf gaagaab ayaa u hambeliyeeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya
madaxweynaha cusub mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay ku guulaystay madaxweynaha jamhuuriyadda demuqra jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isbeddelkii ummadda soomaaliyeed ay dooneysay oo raadinaysay ayuu eh, runtii u horseeday Eh, waxaan aaminsanahay inuu keenayo eh, dareenka dadka soomaaliyeed ay qabaan waxa ay doonayaan inuu u qabanayo nin eh, la yaqaano weeye maaha nin daaqadda ka soo galay raggii dhallinyarada ahaa isbeddelka weligood doonayay buu ka mid yahay waxaan rajaynaynaa inuu waxyaalo badan oo dadka ay tabanayaan oo eh, xukuumadihii horeeta iyo dowladihii hore laga tabanayey inuu wax ka bedelo dhinaca eh, cadaaladda dhinaca musuqmaasuqa dhinaca nabadgelyada oo ummadda soomaaliyeed ay baahi badan u qabto aada iyo aada ugu dhutinayso oo wax badani socon waayeen ama xagga mashaariicda ha ahaatee ama xagga nabadgelyada iyo midnimada iyo isiimaatinka ha ahaatee inuu wax ka bedeli doono ayaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna sidaas ayay rajaynayaan waxaa dadku u diyaarsan yahay inay wax la qabtaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo reer puntland oo uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee puntland maxamuud muuse xirsi boqor cadda muuse Eh, ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadweynaha reer puntland khaas ahaan eheladii iyo carruurtii iyo xaaskii iyo intii garanayso oo uu ka dhintay madaxweyne cadda muuse xirsi maxamuud muuse xirsi cadda muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada dubai allaha u naxariisto dhammaanteen samir iyo iimaan allah ina ka siiyo wuxuu ka dhintay eh, maxamuud muuse xirsi dhammaan ummadda soomaaliyeed ayuu ka dhintay taariikh fiican buu lahaa allaha u naxariisto meesha waa la wada aadayaa samir iyo iimaan allah ina ka siiyo waxaan aaminsanahay ama puntland ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato inuu wax badan ka soo qabtay